iyo salaadiinta iyo aqoon-yahanka iyo mas-uuliyiinta goor duhura baynu joognaa waxaynu u baahana inaynu iska dhammaysanno waxaynu soo dhoweynay maanta garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale guuleed oo ka mid ah garaadada waaweyn ee gobolka sool oo waddankiisii yimi magaalada hargeysa yimi runtii wasiirka madaxtooyada mudane xirsi cali xaaji xasan ayaa oo waftiga hogaaminayay garaadka ayaan jecelay inaan ku soo dhoweeyo si uu faahfaahin nooga siiyo dhammaantiina aad baad mahadsantihiin saacadtu wasiir
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إن دمان dadka reer somalilan ee soo dhoweynayey garaadka iyo waftiga soo dhoweynayey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh inaan ku nimi halka nabad qab ee iyo muwaafaqo ku nimi ee waxaan wada soconnay garaadka garaad jaamaca garaad ismaaciil iyo ninkii u ahaa wasiirka khaatumo qoladii la baxday ee oo isaguna wasiirka maaliyadda u ahaa oo runtii nin- niman muhiima u ah qarankanna muhiim u ahaa ee ayaanu wada soconnay kadib laba cisho aanu wada joognay jabuuti oo aanu kaga wada hadlaynay danaha inaga dhexeeya reer somalilan islana waafaqnay inaanu soo raacno halkan wada nimaadno een aad iyo aad baan garaadka iyo intii ka shaqaysay iyo intii aan ku wada socnay baan ugu mahadinayaa odayaasha uu ugu horeeyo ee guddoomiyii guurtiga ee hadday yihiin xubnaha sulaadiinta hadday yihiin baarlamaanka hadday yihiin xubnaha wasiirada hadday yihiin dadka kale al-sharafka badan ee aqoon-yahanka dhammaantood aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadinayaa soo dhoweynta ay soo dhoweeyeen garaadka iyo waftigaan wada soconnay ee waxay muujinaysaa somalilan qiimaynta ay ku qiimaynayso garaad waxay muujinaysaa qiimaynta ay somalilan nabadda iyo dadkeeda isku duuban ay reer somalilan qiimaynayaan bay muujinaysaa waa waxay caan ku yihiin reer somalilan inay yihiin dad jecel nabadgelyada jecel iskuduubnida jecel dowladnimada ku dhistay walaalnimo iyo isu tanaasul iyo wadahadal ee aan ku dhisan jujuub iyo is-afduum iyo isxo- isxoogtoon aan ku dhisan ayay muujinaysaa biseelkeeday muujinaysaa somalilan iyo qiimahay u hayaan dadko dadka yacni eh, degaanka somalilan oo dhan guud ahaan ciddii ka maqani yacni siday u tabayaan iyo dareenkay u hayaan bay muujinaysaa Eh, garaad waxaanu kugu soo dhoweynaynaa dalkaagii eh, waxa weeye ku soo dhowo baan leenahay Eh, sidoo kale eh, ninka cismaan ee wasiirka khaatuma ahaa isagana waxaan leenahay ku soo dhowow Eh, dadka reer somalilanna dhammaantood waa uga mahad celinaya dareenkooda fiican intaa kadib waxaan jeclahay inaan kelmad ka idhaahdo ee qolada puntland ee ka hadlaysay ee waxa weeye ka hadlaysay deegaanada somalilan ka hadlaysay ee ay ka- sida ee uga hadlayeen ee runtii foolxumada le uga hadleen waxaan leenahay annagu ma caytanno caytami mayno af xumana waxa la yidhahdaa nabadna waa kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto dadka reer somalilan waa dadkaa muuqaalkooda ku muujinayey dareenkooda nabad jacaylkaa iyo isku duubnidooda waxay kala tabaan iyo waxay kala t- eh, kala tabanayaan iyo waxay eh, tebayaan ama u dhexeeyaana waa wax reer somalilan u dhexeeya waxaan leenahay dadku iminka ma dhalan taariikhduna maanta dhalan mayso somalilan waxay jiri jirta oo ahayd torotorigii la yaqaanay ama xuduudihii la yaqaanay ee uu ka tegay gumaysto ee la odhan jiray somalilan protectory soomaaliyana gaar bay ahayd oo waa la yaqaan xilligaynu soomaaliya isku darsannay waxay ahayd soomaaliyana soomaaliya ay ahayd koonfur baa la odhan jiray somalilanna waqooyi baa la odhan jiray may qaldanayn haddii somalilan madax bannaanadeedii la soo noqotay oo ay waxa weeye dadkeedii tashadeenna dalkii somalilanna waxba iskama bedelin dadkeediina waxba iskama bedelin intii annaga differenceka iyaga iyo wixii aanu annagu isku garan weyno annagaa maamulanayna ee waana lagu yaqaanaa reer somalilan runtii inay ku dhammaystaan waxooda wadahadal iyo isfaham laakiinse waxaanu leenahay fadqalalada ka daaya fidnada ka daaya dagaalka aad u baaqaysaan ka daaya kuma degdegna dagaalkoo ma doonno nama samahadiyo ninkii dagaal noogu baaqaaya ka daaya waxaan jecelnahay nabad waxaan jecelnahay jaarnimo iyo walaalnimo dadka reer somalilan ee aan ka hadlayo ee ama reer sool ay u bu-ayaan ama ka hadlayaan ee u- ku hanjabayaan waa dad reer somalilan dalkuna waa dal somalilan ee waxa weeye hore caado noomay ahayn jujuub iyo afduub waxaanu hore u wada hadalay ururkii hubaysnaa ee s s c oo wasiirka caafimaadku ahaa hogaamiyaheedii heshiisna aanu ku gaadhnay oo halkan oo kale ku kulannay waxaanu wada hadalay oo sidoo kale somalilan ay wada hadal la gashay ee khaatuma qaar ka mid ah oo ahayd lixdii boqol ee lagu wareejiyey ciidanka iyo raggii cuqaashii iyo garaadadii ee garaadkii waxa weeye naaley axmed ee ka mida garaadada waxa weeye ee, ee, ugaadhyahan ka mid ah waxaa sidoo kale aan wada hadalay awdal state inamadii yani ama tiimkii Oldal State la baxay ee waxa weeye muddada ku shaqeynayay is intaaba isfaham aan khasab iyo jujub ahayn ayay Soomaaliland isku fahmeen mid lamidana garaadka iyo tiimkiisa la socda ayaanu isku fahanay waxaan leenahay eh, ninkii dagaal ku baaqayo eh, dagaal ku baaqimayn annaga waxaan ku baaqaynaa nabad iyo horumar dalkayaga waxaa noo furan faylal badan oo horumar cid waliba way arkaysaa waxa aanu horumar wadno haddaanu dad dagaal doonayay rabshad nahay hubbaanu siisan lahayn ee kumaanaan baaqnay dagaal baanu u diyaargaroobi lahayn laakiinse waxaanu ku kalsoonahay dadka yaga waxaanu ku kalsoonahay ciidanka yaga waxaanu ku kalsoonahay awoodayada ayaanu ku kalsoonahay baqa nama hayo waxaanu leenahay nabadaanu jeclee nabadda ha la ogaado nabadda ha la dhowro yaan xa- lagu xadgudbin xuduudaha somaliland leedahay Eh, intaasaan kaga baxayaa waxaana kusoo dhaweynaya cabdirasaaq sugalaad kusoo dhaweynaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مركا ugu horeysa in waan salaamaya in madaxda kala duwan oo ugu horeeya gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha ku-xigeenka golaha wakiilada in wasiirada xubnaha golayaasha qaranka salaadiinta iyo madax dhaqameedyada kala duwan ee halkan ugu soo dhaweeyay waxaan kaloo salaamayaa cuqaasha in beesha jaacac siyaad oo iyaguna in ka yimid gobolkii una yimi halka kan inay ku soo dhaweeyaan garaadka iyo waftiga uu hogaaminayo iyagana aad baan u salaamayaa Een, hadal inta aan odhan lahayn waa intaa uu wasiirku yidhi keliya een, waxaan uun ku darayaa een, reerka uu oday wasiirku ma- garaadku u yahay garaadka horey u joogeen hadday cuqaal noqoto hadday nin garbood noqoto garaadka laftigiisana magaalada laascaanood baa lagu caleen saaray Een, waana abka ab isaga iyo aabbihiiba dhaqan ahaan iyo dal ahaanba dad u aaminsan bay ahaayeen inay somalilan yihiin wax haddii uu jiro wax farqiina sidaa wasiirku sheegay waa wax lagu hadlin doono hadal hadeera annagoo iswaafaqsan baanu halka nimid Ee, waxay noqon doontaa ciddii wax kale ee, ka doondoonaysa ee si kale wax u dhigaysa waxaan arkay websaydada iyo waxyaaba lagu qorqorayay maanta Ee, ninkan garaadkii dhulkiisii buu yimid dadkiisii buuna u yimid wuxuuna u talin doonaa dadkiisii iyo dalkiisii danina isna uguma jirto inuu dadkiisa iyo dalkiisa ka maqnaado dibad ka wareego wixii maqan ee uu tebayana iyadoo aan lahayn hagrasho een, ama ha noqoto mid guud oo dhulbahanta ha noqoto ama mid gaaroo qoys ha noqotee bay dowladda somalilan ka wada hadlayaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iminkana garaadkan kusoo dhaweynaya hadhowna waxaa uga dambeyn doona gudoomiyaha golaha guurtida xaaji cabdi xuseen ee suldaanka guud ee maxaa dhahda suldaan maxamed sultaan cabdiqaadir baa uga dambeyn doona hadalka laakiin isagaan kelmadda hadda siinaynaa aad baad u mahadsantihiin
آه بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه دمان حكومة جمهورية الصومالي لان هدي هيد كلها فولينتا كلها غورتيدا يقولها آه salaadiinta een culimaadudiinka saxaafadda dhammaantiin shacabweynaha reer somalilan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha aan maanta ku soo noqday deegaankaygii sida qiimaha leh ee aad ii soo dhoweyseen ee sharafta leh ee walaaltinimada ah ee tolliimada ah aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaa weeye eh, anigu halkan marti kuma yihi Eh, sidaa uu sheegay eh, wasiiradii iga horreeyeen deegaankaygii baan imi oday dhaqameed baan ahay Eh, siyaasi ma ihi waxaa weeye siyaasiyiintu waa nimanka maamulada waxaa weeye xilalka u haya wey annagu dhaqan baanu nahay meel kastoo ummadda soomaaliyeed joogta ciddii afka soomaaliya ku hadasha ama koonfur ha noqoto ama somalilan ha noqoto ama so- ha noqoto n f d ama ismaamulka soomaalida ha noqoto ama jabuuti ha noqoto meel oday dhaqameed ama nin garaada ama nin suldaana ka xidhan tahay ma jirto gaar ahaan waxaan idin leeyahay shacabka ee reer hargeysa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa weeye een, ninkii jiray wuxuu yidhi saaha ka hortowsiiya kama kicin waa wada hadlaynaa waana isu imaanaynaa waana tashanaynaa soomaaliduna waxaa tiraa gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu